بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين عن عبد الله وعلى قوريي عبد الله بن مسعود cabdillaahi haddii la iska idlaaqo isaga u ku dhacaa can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yihi ina almu'mina qofka muuminkaa yaraa dunuubahu dembiyadiisa wuxuu u arkayaa dembiyada uu la yimid wuxuu ku ogaanayaa haddii ay bimacnaa calima tahay yaraa dunuubahu dembiyadiisa wuxuu ku ogaanayaa buur oo kale kaanahu sidii isagoo qaacidun fadhiya taxta jabali buur oo kale macnaha kel jabali buur oo kale u ku ogaan kaanahu qaacidun taxta jabal sidii isagoo fadhiya buur hoose jabalkaaso yaqaafu uu ka boqaya an yaqaca caleyhi dushiisa inuu kusoo dhaco waina alfaajira faajirkuna yaraa dunuubahu dembiyadiisa wuxuu ku ogaanayaa u malaynayaa manaha ay la tahay ka dubaabin taksi oo kale taksigaasoo marra maray calaa anfii sankiis ilaa waxyaalaha dulduula taksigaa ugu liita waxaa ugu yar baana la iskaga celin karaa isaga qaninyadiisuna dhib badan ma leh laakiin kaneecada iyo qaninyadoodu waa dhib badanta wa ina alfaajira yaraa dunuubahu wuxuu moodayaa ka dubaabin oo kale mara mara calaa anfi oo faqaala uu ku falay bihi daktigii haakada sidaas taksisankiisa maroo kale oo faqaala bimacnaa facala uu falay bihi daksigii hakadaa sidaa iska yiri manaa saasoo kale daksi yaro iska yiri qofka macnaha xun oo faajirka dembiga u la imaanayo wax weyn uma arko ilaahay fogaanshahan uu ka fogaanayo cisyaankan waxay la tahay qiimo weyn kasoo qaadi mayo cabsi iyo tiraanyo kama hayso iyo waxbaa kaa dhacay kaanamaa daksi yaroo sankiisa maro saas iska yiri oo kale bay la tahay qofka muuminkaana dembiga oo la yimid wuxuu isdhahayaa waxaa buur kusoo dumaysa oo kale la cabsida ku jira buur oo hoos fadhiyo kusoo dumaysa ayib qaala abu shihaab ba wuxuu yidhi ruwaadda mid kamida wey biyadihi gacantiisa qaala bimacnaa ashaara wey qaala abu shihaab baa ishaaray biyadihi gacantiisa fawqa anfii sankiisa dushiisa abu shihaab baa ina baraya macnaa waxuu leeyahy sidaan oo kale weye arrinta lagu sheegaya oo faajirku dembigiisa u arko oo kale marka qofka xun dembigiisa waa fududaysaa qofka mu'minkaana saanigiisu waxa weeyaan cabsi baa ku jirta ilaahay buu ka baqaya wacanhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yihi cabdullahi bn mascuud baa werinay lallahu ilaahay baa afraxu farxid badan bitawbati alcabdi addoonka towbadiisa ilaahay baa ku farxid badan min rajulin buuna kaga farax badan yahay nin xaggis min farxi rajul nin farix ninkaasoo nazala degay manzilan makaan meel buu degay wa bihi manzilka u degayna mahlakatun halaag ba manaha waa makaan halaago biyana male zaadna male waxa daabadiisa saaran uu wato ninkaasi waxaan ahayn meesha lagama heli karo wa macahu ninka miciisana raaxilatuhu daabadiisiba caleyhaa dusheedana waxaa u saaran mataacuhu wa sharaabuhu wuxuu cuni lahaa alaabtiisii iyo cabidiisi calayhaa dusheeda waxau saaran dacaamuhu wa sharaabuhu wuxuu cuni lahaa wa cabi lahaa meel khatar u marayey safar buu ahaa waxa daabadiisa saaran waxaan ahayn meesha lagama helo wawadaca ra-so madaxiisi oo dejiyey meel xoogaaba iska jirto geed buu iska jirto fanaama nawmatan seexashow seexdo fastayqada misle waa baraarugay xoogaabuu jirsaday waa baraarugay walxaal qad dahabad raaxilatu daabadiisa ay tagtay neefkii waxu saarnaayeen intau jiifayba macnaha ka baxsaday xataa ida ishtada calayhi alxaru kulaylkii haddau ku darnaaday iyo walcadashu oonkii macnaha wuu doondoonay wuu doondoonay wuu waayey soo u raadinaya oon iyo gaaja markay qabatay iyo kulayl aw maa shaa allah ilaahay wuxuu doono ayuu qaale wuxuu yidhi arjicu waa iska noqon ilaa makaanii baanu noqonayaa makaankaygu markii hore meesha iska jirsaday waan iska jirsanaya meel haddii naftu iga dhacayso halkii baan bal iska tegaya socod dambe kuma harin fanaama nawmatan buu seexday misna waa istuur xoogaa buu iska seexday uma rafaca ra-so madaxiisaba kor u qaaday faidan isla markaa raaxilatu daabadiisa cindahu agtiisa waa iyadoo ah neefkii uu waayey oo wixii cabi lahaa iyo cuni lahaa u saarnaayeen baa dul taagan hashiisii baa dul taagan ana marka xadiidku waa la soo gaabiyey markaasuu qofkaas faraxa u farxo uu ku farxo neefku waayey oo helay isagoo baahan oo daalan oo ooman oo kulul faraxa uu farxo iyo faraxa ilaahay uu ku farxo addoonkiisu markuu u toobad keeno iyo faraxa ninkaas kan ilaahay baa badan addoonkiisu markuu u noqdo u toobad keeno ninkaa farxiisu wax la qiyaasi kara ma waxaa ka daran sida ilaahay u jecel yaha uga raali noqonaya qofka u noqdo xaggiisa marka ninkan waa iyada riwaayaadka qaar sheegaya farxiiba intuu ka batayba wuxuu yii allahuma anta cabdi ilaahayo adaa addoonkayga wa ana rabbuk ana rabbigaabaan meeshau dhihila ilaahayo rabbigaybaa ana addoonkaadi baan farixii baa ka batay markaasu wuxuu yidhi markuu neefkiisa arkay ku booday ilaahayo adiguna waxaata addoonkaygii aniguna rabbi baan ahay macnaha faraxii dar buu la gef isku darmaday macnaha hadalkiiba u kala saaxi waayey hadalkii baa iskaga dhex yaacay addoonka saa u farxay ilaahay baa ka jacayl badan kaga farax badan addoonkiisa usoo noqoshadiisa can abi muusa radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi mathalu ladii kii masalkiisu yadkuru rabbahu rabbiga xusahaya waladii midka laa yadkuru rabbi aan xusaynin mathalu lxayi waalmayiti qof dhintay iyo qof nool oo kala wey midka ilaahay xusay iyo kaan ilaahay xusayn mathalu alxayi waalmayit oo kale wey nool iyo wax dhintay sooma kala foga qofka ilaahay xusa oo dikriya iyo kaan rabbi xusin oo aan dikrin saasoo kale isku joogan wax dhintay iyo wax nool say u kala fog yihiino xuska rabbi qur-aanka kow ka xadiidkoo la akriyaa ka mid a cilmigaoo dadka la baraa ka mid culimada oo lala munaadaroodaa ka mid markaas ilaa toddoba qaybood baa dikriga loo qaybiyo labada indhood xuskoodu waa dee ilaahay dartii inay u oolaan labada dhegoodna waxa weeyaan xuskooda iyo dikrigood inay dhegaystaan khayr carabka xuskiisu iyo dikrigiisu waa wax wanaagsan inuu yidhaahdo labada gacnoodna waa waxbixinta jirka kalena waxa weeyaan balan oofinta qalbiguna waa qof iyo raja inuu ku jiro rabbina rajaynaya kana cabsanaya ruuxda macnaha xuskeedu waa atasliim warido can cubaadat bni saamiti radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebi man axaba qofkii jeclaada liqaa allah ilaahay la kulankiisa axaba allahu ilaahayna waa jeclaada liqaahu la kulankiisa qofkii jeclaada ilaahay inuu la kulmo oo dalba waxa rabbi agtiisa yaal oo camal saalixa qofka la yimid wey mawdka dhimasho ahaan macnaha nafsad ahaan haba u kahanaye ilaahay xaggiisa waxa inuu la kulmo waa jecli axaba allaahu ilaahay baa u jeclaada liqaahu la kulankiisa ilaahayna sawaab buu ku abaalmariy faqaalad caaishatu baa waxay tihi ow bacdu aswaaji ama xaasaskii nebiga midun ka mid qayb ka mid inaa anagu lanakrahu lmowta dhimashada waanu nacaynaa yaa rasuula allah wahmood ilaahay la kulankiisa dhimasho keliya in looga jeedo dhimashada qof kastoo bini aadamna dabci ahaan buu iskaga dhibsanaya qaala wuxuu yidhi nebigu laysa daaki kaagaas maaha kan la sheegay walaakina almu'minu qofka muuminka idaa xadarahu lmowtu mowtku marka uu kusoo xaadiro bushira waxaa loogu bishaareeyaa biridwaani illaahi ilaahay ridihiisa iyo wa karaamati ilaahay karaamadiisa falaysa shay-un shay ma ahaanin markaas axaba ilaykii looga kalgacal badan yahay mima amaama hortiisa waxaa naftu kasii dhacaysaa waxaa loogu bishaaraynaya karaamada ilaahay ridaha ilaahay markaasoo wuxuu jeclaysanayaa xagga rabbi inuu hadiiba gaaro ilaa wixii baa la tusay wixii baa la loo daahiriy waxa ka horeeya unbuu wax ugu jecelya markaas marka inuu ilaahay la kulmo jeclaysanaya faaxaba wuxuu jeclaysanayaa liqaa allah ilaahay la kulankiisa wa axaba allahu allahna wuxuu jeclaysan liqaahu la kulankiisa wain alkaafira gaalka idaa xadarahu lmowt dhimashadu hadday kusoo xaadirto bushira waxaa loogu bishaareeyaa bicadaabi illaahi wa cuquubatihi cadaabka iyo ciqaabka rabbi baa la tusahaya bushirana bishaarana isaga ma aheen gaalkaadi waa iska jees jees waa ku cayaarid duq inaka anta alcasiizulkariim oo kale falaysa shay-un markaas shay ma ahanin akraa ilay kii looga kiiga looga nacay badan yahay mima amaamahu waxa ka horeey waxau ka horeeya wax ugu nabcaanay fakariha wuxuu nacayaa liqaa allah ilahi la kulankiisa wakariha allahu allana wuxuu nacayaa liqaahu isaga la kulankiisa oo qofku waxaa laleeyahy khayr markii lala doono intuusan dhiman baa ilaahay malag usoo diraa malagaasaa qofka hagaajiyo toosiya ilaahu khayr kaga dhinto khaatumadiisa khayr markaasoo dhow markuu sawaabkiisa iyo khayrka arko buu jeclaysanaya inuu ilaahay la kulmo ilaahayna waa jeclaysanaya qofkii shar lala doonana shaydaan baa intuusan dhiman loo soo dira markaasuu dhumiyaa fitneeyaa ilaa shar uu kaga dhinto oo shar lagu khatimo hadhow markuu arko waxa ka horeeyaba wuxuu nacaya oo argagaxayaa inuu mar meeshaa tago ilahay la kulankiisa u nacaya can anas bni malikin radia allahu canhu yaquulu wuxuu leeyihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi yatbacu lmeyita meydka waxaa raaca halaaatun saddex fayarjicu isnaani laba waa soo noqdaan wayabqaa waxaa baaqi noqda macahu meydka maciisa waaxidun mid saddexdii meydka raacay labaa haray laba waa soo noqdaan baa le mid baa ku haray yatbacuhu meydka waxaa raaca ahluhu wa maaluhu ehelkiisi ahalkii iyo maalkii waa sida badan marmar aan qofka ehel iyo maalna raacin ba jiro qof qariiba meel cidlaa iskaga dhintay wax aasa iyo wax raaca midna waaye ehel iyo maalna midna ma raacin kaas inta badan laakiin baa laga hadlaya sida badan baa laga hadlaa wayabqaa camalu camalkiisuna waa baaqi noqonayaada wuu harayaa qabrigaa camalkiisu la galaaya markaas qofka waxaa la leeyahay camalkiisiibaa u imaanaya isagoo u eg nin muuqaalkiisa weji qurux badan dhar qurux badan udgoon wanaagsan kasoo uray markaasuu leeyahay ku bishaarayso wax ku farax geliya war maxaad ahayd buu leeyahy camalkaadii saalix ahaabana qofka gaalkaana waxa u imaanaya camalkiisii oo nin muuqaalki leh weji xun fool xun markaasuu leeyahay camalkaadi xumaabana can caaishata radia allahu canha qaalada waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa tasubuha caynin alamuwaata kuwa dhintay oo macnaha qof dhintay xumidii uu adduunka samayn jiray ha sheegsheeginina mar hadduu dhintay qof dhintay haba faalla xun ha ka bixinin maxaa yeelay dadka dhintay fa inahum iyagu qad afdow waxay gaadheen ilaa maa qadamuu waxay horumarsadeen qof kasta soo shaqaystay abaalkeedii buu hayaa maxaa adiga waxba wa sheeg sheegaysaa gaar ahaan dadka wanaagsan wax lagama sheega iyo culimada iyo sababtaa wax ka sheegaas dad kale waxay ku kalifaysaa inay wadadoodii ka leexdaan markaas wada wanaagsan iyo waaye haddaan intaa wax ka sheegtid ahlulaahiga oo wadadii laga leexdo dadka inta u caydid waxaas ka leexday oo dhan adaa mas-uuliyaddeeda qaadanaysid can saali bni sacdin radia allahu can qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu leh nabi yucsharu nnaasu dadkaa la soo xashranayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada calaa ardin arda dusheedoo baydaa dhul cad ka qursati naqiyin sida kimista teeda la dahirada kale bur macnaha cad kimista kan la dahiray jeelada cad oo kale a daqiiq macnaha aan buunsho lagu arag dhul ah baa dadka la iskugu keenaya taasoo cafaraa xoogaana boroboro ku jiro aan saafi wada ahayn calaa ardin baydaa cafraa ka qursati naqiyin kimisateeda la dayro kala qaala sahlun aw kayruhu baa wuxuu yidhi ruwaada ninuu ka mid laysa maaha fiiha ardadaa dusheeda maclamun wax calaamada liaxadin qofna dhulka laysku soo xasirinayo qofna calaamado ma taal waxaan dhulkaan laysku wada hayso o laysku wada laynaya maaha nin boos uga cabiran yahay nin calaamad u taal ma jiro dhulkaas calaamad ninna uma taalo yoma tubadelu alardu gayra alardi dhulkan dhul kalea lagu bedelayaa kimis cad oo kalea laga dhigaya qofka muminkaa lugihiisa hoosiisa oo ka cunaya susan gaajo ugu dhibaato can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yihi tuxsharuuna yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada waa laydin soo xashrinaya xufaatan idinkoo cagacad curaatan qaawan gurlan buuryaqaba markaas waa iyadii la yidhi qofka dharkii lagu aasay kafantiisi baa lagu soo saaraaye dee soo saaridda iyo soo xashrintaa kale laba markaan la xashriga waxba ma qabo qof dhar la siiyo la hawiyana nebi ibraahim baa ugu horeynay ilaahay dartii baa la loo qaawiyey dadkii wax gudan ma leh sidii ku dhashay wayo qofkas xubin qofkii laga gooyey adduunku waa kusoo noqonaya xubinkiisa qaalat caaishatu waxay tihi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah arijaalu raggii wanisaau dumarkii yanduru bacduhum barkood ma waxuu fiirinaya ilaa bacdi barka kale dadkii qaawan mayaa isdaawanay faqaala ne wuxuu yidhi alamru amarku amarka ku dhacay ashaddu isagaa ka daran min an yahumahum min an yuhimahum inuu murugeliyo daaki kaagas inayba taas iyo isfiirin kaan isu helaan arrinta haysataa ka daran aqaawanaadeen laakiin waxa weeyaan qof kasta dhan kale ku dallacan yahayo ku dhaygagayaayo dhibta haysaa ka badan kan ag jooga iyo mid qaawan iyo rag iyo dumar iyo wuxuu yahay waxaas qof wax kale sooci sooci karo xaaladiisa caadi tahay baa kala garta ee waa dadkao dhan meel waa dhegagsan yihi likulli mri'in minhum yawmaidin shanu yuqnih qof kasta xaal ku filan buu qabaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi nabi yacraqu naasu dadku waa dhididahayaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada xataa yadhaba caraquhum ilaa dhididkoodu kaga tago fi lardi ardada dhexdeeda sabciina diraacan toddobaatan dhudhun baa dhididkoodu dhulka gelaya qoraxdaa la soo dhoweeyey kulaylkeedii baa waxaa laga dhigay adcaaf mudaacafa dadkao dhanna maaha dad waxaa jira carshiga ilaahay iska harsanaya wayuljimuhum dhididku waa xakamaynayo xataa yabluqa aadaanahu ilaa u dhegahooda ka gaaro dad buu macnaha dhididku wuxuu u gaarayaa halkaa afkaa xakamaynaya afka ka gelaya xakamaha faraska oo kale ilaa qaarna dhegaha ka gaaro halka inta dhaafo dhegaha sii gaaraan qaar buu lawyaha u joogaa qaar buu maa canqawyada u joogaa qaar buu keliyaha u joogaa qofka ugu daran waa qofka xakameeyo oo oo hafajiyo ama qof baa biyu dhididku ka sara maray ilaah uu ka yidhaahda yaa rabbi irxamni ilaahu ii naxariiso walow ilaa naari naar bay gee haddaad doontid tanna ilaa naar kalaa lafteeda sidaan loo hafajintaan qaar baa saa gaaray can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi maa minkum idinka mid maaha min axadin axad muminiinta lala hadlaya ilaa hadduu qof idinku jiro sayukallimuhu llahu ilaahay baa la hadli doona yowma alqiyaama laysa baynahu wa baynahu iyadoo axadka iyo laysa baynahu ilaahay iyo wa baynahu axadkana tarjumaan wax turjumaan uusan u dhaxayn turjumaan waxa la qofka luqa luqad ku fasira turjumaan baa la yidhaha ama tarjuma uma yanduru wuxuu fiirinayaa qofkii waa fiirinayaa falaa yaraa shayan shayna ku arki mayo qudaamahu hortiis ilaahay waxaan ahay uma yanduru bayna yadayhi buu fiirinaya watastaqbiluhu naaru naartii baa soo qaabilaysa bayna yadayhi waa xaggee aad waa yamiina wa shimaale waa midiga bidix watastaqbiluhu naaru waa soo qaabilaysa faman istadaa qofka awooda minkum xaalo idinka idinka mid yahay an yattaqiya an yattaqiya naara naar inuu ka gaabsado qofkii macnaha naar inuu ka baqo awooda walow bishiqi tamratin timir jeexeed ba allaha ka dhigay haba timira barkeed ba allaha ka dhigay haka macnaha ka baqo wey falyafcal wey ha samey jawaabtii baa kaa go-an haba timira niskeed ba allah ka dhig ha sameeyo sidaa qofkan sidaa awoodin mayaa oo sadaqaha uu bixiyo haysan fa bikalimatin dayiba wey hadal wanaagsan ha isticmaal dadku hanuunka loo sheego laba la heshiisiiyo kuwaasna waa ajir badan yihi can abi hurayrata radia allahu canh qaala wuxuu qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi yuqaalu waxaa loo dhahayaa liahli ljannati khuludun waaritaan laa mawta dhimasha ma aha waa maxay xagra baa laga dhawaaqaya waxaa la leeyahay qola kasta markay meesheedii tagto qolana jannada qolana naarta mawdkiina la gowraco jannada iyo naarta dhexdooda isagoo muuqaal wan leh mu'miniintu farax bay siyaasanaya gaaladuna murug khuludun baa le waaritaan wey meeshaa jannadaa ku waarta daal jannati laa mawta wax dhimashaa halkan kama jirto jannadaas ka ka dhiman maysaan iyo barwaaqada wali ahli naarina waxaa la dhahayaa khuludun laa mawta idinkuna meesha naarta ay cadaabkaa ku waaraysaan dhimashana ma jirto laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa bal kuna noolaan mayo kuna dhiman waa meel khatara halkaas qolana markaasay farax inay farax bay way helayaan qolana murug ilaa qolana waxaa la leeyahay waxay haysata laga bedeli maayo عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول الله تبارك وتعالى إلهي وحليه لأهوان أهل النار أهل النار كان أفضل عذابا عذابك يوم القيامة وحو كله أهل النار كان كان عذابي low anna laka adiga hadduu ku ahaan lahaa maa fil ardi dhulka dhexdiisa waxa oo min shayin shay ah a kunta ma ahaan lahay taftadii mid isku furta bihi isaga waxa adduun dhulka yaal yaa kaydkeeda iyo dahabkeeda iyo dheemankeeda iyo macdanteeda iyo batrooladeeda iyo dunawigan kaloo dul yaal adduunka haddii lagu siin lahaa naarta ma iskaga badbaadin lahayd ma quuri lahay sidaa nafsaad u badbaado fa yaquulu wuxuu leeyaha nacamhaa ilaahay fayaqulu rabbi wuxuu leeyahay aradtu minka waxaan kaa doona ahwana min hadaa waxaa wax ka fudud taas adduun la bixiyo wax ka ka sahlan baan kaa do macnaha ayaan ku amray bimacnaa amartuk walxaal anta fii sulbi aadam nebi aadam dhabarkiisa adoo ku jira ayaan waxaan ku amray waxaa wax ka fudud maxay ahay allaa tushrika bii shayan shayna inaadan igu shariig yeelin faabayta waa diiday ilaa an tushrika bi inaa ii sharig yeeshid mooyaane wax kale waa diiday gaaladii iyo mushrikiintii waxaas balantii maadan oofin macnaha manaa ilaa waagaasa tawxiidka la qiray qiridaas inaad ku sugnaatid baa lagaa rabay waad ka baxday marka marka waa ahlu naarka kan ugu cadaab fudud ahlu naarka kan ugu cadaab fudud weeyaan ilaa dadku waa kala na waa kala cadaab fudud qofba waa uu meel weeyaan abu aalib baa lagu sheegay ninkan ahlu naarka ugu cadaabka fudud ugu cadaabka fudud inuu yahay can ibni cumar waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi naha nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu reebay can inadri nadarka ayuu diiday nader inaad islaazimisid sharad iyo nader baan gala un naderku sharga khayr midna mak kuuma keenee wa qaala ne wuxuu yidhi inahu nadarku laa yaruddu shayan shayna ma celiyo waxba ma celinayo wainamaa yustakraju waxaanu lagala soo baxaa bihi nadarka min maali bakiili bakiilka xoola looga qaataa mooyaane qof bakiil aan waxba bixiyeen baa xoola looga qaataa nadarka nadarka adoo mid ka shugri naqa yahay waa meeshada waa fiican bakiilka seel xoola looga qaataa qof bakiil aan xoola bixiyeen ba waxuu leeyahy ilahay waxau nadray waxay waxaas haddaan helo ama sidaas dhacdo inaan waxaas bixiyo xoolahaas ma uu bixiyeen hadduusan nadarka gelin wixii baa qadarta awalba iska waafaqi laha awalba waa la heli lahaa bas shaygii baa dee nadarka waa laazimaya waa laga maarmaan inaa oofisiri hadhow shaygii baa laga qaadanaya nadarkana waa in la oofiyo qofka hadduu nadar karo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi mana kala qofkii cuna naasiyan xaaliya mid halmaansan walxaal waa saa'imin uu sooman yahay isagoo sooman buu ishalmaamay cunna cunay cunna iska cuna muxuu samaynaya falyutima sooma soomkiisa ha dhamaystirto ha sii wato wey qadama laga rabaa mise lagama rabo dee hadda maanta soomku kaa xumaado dee kollay kaa soon kuma jira cunada iska cun ma aha horta ilaa imsaak baa jira afhaysasha laakiin qofkan qalla miyaa laga rabaa mise lagama rabo imaamu maalik wuxuu yidhi qallaa laga raba imaamu shaafici wuxu yidhi wax qallaa laga raba ma jiro soonkiisina waa u jira halmaan buu wax ku cunay soonkiisa baa u jira madhabkeenna waa kaa maxaa yeelay fa inamaa adcamahu llahu ilaahay baa quudiya wasaqaahu waraabiyey halmaan qofku wixii u sameeyo looma haysto lakin maxaa laga yeelay wixii kasina u sameeyo qoraxdii usan iska hubin iska afuro waa inaad iska xaqiijiso markaa ad furayso qoraxdii inay dhacday la hubsado adigu macnaha yaqiin ama mala adag ama qof dad kuu sheegaan lagu kalsoon yahay ina qoraxdii dhacdo suxuurtoo kale waa sidoo kale waa inaadan qofkii oo iyagoo waagii beriyey aada iska suxuuran ooga labaad laga bilaabo ilaa qoraxdu ka dhacaysa intaa weeye soonka can zawdata waxaa laga wariyey zawji nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaalad waxay tir maatad waxaa dhimatay lana annaga shaatu neef hari fadabaqnaahaa fadabaqnaa maskaha haraggeedii baan megdinay maskiga waxaa taqaanaa waa harag maqaarkeedii ayaan megdinay uma maa zilnaa kamaanan zuulin nanbidu inaan ku nabidsanayno ku ku qamiirsanayno fiihi haraggii harag macnaha nabidka waxa la yidhaha sharaabka waxbaa lagu shubanaya timir iyo zabiib iyo fainta biyo lagu daro lagu lagu dhigayaa waxaas hadhaw la isku qasaya sharaab ahaan baa loo cabaya sida biyogaan qasan oo kale isticmaali jiren weligay nabidkaasaan ku shuban jirnay xataa saara shanna ilaa haraggii waagii dambe uu noqday qarbad weyn qarbad dhammaantay sidii loo isticmaalaya harag qadiima buu noqday marka neef baktiya haraggiis waa la daahirsan karaa markaasna waa la isticmaalaya weel baa laga dhiganaya sharaab baa lagu shubanaya waa gogol baa laga dhiganaya sidii la doonaa loo isticmaalaya can anasin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yiri ibnu ukti lqawmi qolo gabadheed wiilka ay dhashay minhum iyagoo ka mid qolo gabadhood wiil ay dhashay iyagoo ka mid yahay qoladaas oo see uga mid yahay macnaha sirtooda ma faafinayo abtiyaashiisu ay moogta sirtooda iyo danahooda ma faafiyo ama kaalmaha iyo waxutarka buu kaga mid yahay laakiin xagga dhaxalka maya abtigu dawlaraxaan weyaan qofka abtigii dhaxli maayo culimada qabta dadka qaraabadaas noocaas inay isdhaxlayaan dawlaraxaamkana sida xanafiyadoo kale xadiidkaanay qaateen minhum buu ka mid yahay oo min anfusihim naftooda ka mid yahay waa shakuraaw can sacadin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu nabiya baan maqlay sala allahu alayhi wasalama yaqulu xaalu ley nabi man iddacaa qofkii macnaha u nisba sheegta u nasab sheegta ilaa kayri abihi aabihii cid aan ahayn aabihiis buu nacayaa nin kale u leeyahay in hebel baa lay dhahaa aabihii buu ka faanaya aabihii baa nin wuxuu yahay iska xoogaa hooseeya markaa nin caalim oo hebel kalaa wuxuu leeyahay anuma in hebel baan ahay walxaal yaclam uu og yahay annahu isagu kaa u nasab sheeganayo hayru abihi aabihii inuusan ahayn faljannatu jannadu caleyhi ninka xaraamun bay ka tahay ninkaas ninaan dhalin in hebel baana u sheeganaya wax baruuraa iyo dhib oo ku kaliftayna male jannadu waa ka xaraam qolo dilaysa iyo hadduu qolo kaga fakanayo war in hebel waadan ahayn ma ahi dhome in hebel kale aniga lay dhahaa igu khaldaminin saasoo kale waa la ogolyaha naftiisa ku badbaadinaya laakiin isagoo og buu aabihiis macnaha ka cararayaa dhib ku kaliftayna male mid kaloo u nasab sheegtay jannadu waa ka xaraam haddou arintaa arrinta haddou xalaalaysto laiska jiro weeyaan addoommadii iyo dadkii o dhan ba la yidhi waagi dambe idcuuhum liaabaaihim abayaashooda ugu yeera can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu nabiya sala allahu alayhi wasalam nabigaan maql yaqulu xaalu le lam yabqa maharin min annubuwati nabi nubuwadi ila almubashiraat waxyaalihii bishaaraynaya mooyaan nubuwada raadkeedii waxyigii waa go-aye nebigu haddou dhinto calayhi salaatu wasalaam hadduu mar waxyigii go-ay wax kaloo haray male ilaa mubashiraad mooyaane waxyaalaha bishaareeya ama diga oo ilaahay qofka muuminkaa tusay qaalu waxay dheh wama lmubashiraatu maxay yihin qaala wuxuu yidhi arru'ya saalix waa ru'yada wanaagsan waa riyada wanaagsan oo qofku manaam wanaagsan buu ku riyoonaya ama waa loogu riyoonaya oo wanaaga manaamku muuqaalka hore oo lagu arkay baaba nooc fiican baa ku riyoota ama muuqaalku maba fiicne markii la fasiro qof riyada fasiri yaqaan loo geeyey bay macno wanaagsan yeelanaysa waxaa jira riyo kaa naxinaysa marka hore lakin haddii dadka cilmiga le loo geeyo aan naxdintaa lagu fasirayn wax wanaagsan lagu fasiro markaas ama marka horeba si fiican u eg tahay ama fasirkeeda si fiican noqonay mubashiraad baa la yidhaha hadday kuu digtona manaam lagugu tuso wax digniina lagugu tusana waa lamid can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu nabiya baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaal ilay man ra'aanii qofkii arka fi lmanaami igu ark fasayaraanii fi lyaqdati soo jeedna waa igu arki doona walaa yatamaalu shaydaanu bi shaydaanku iskuma kay suuray anig aad dadka nabiga u jecel alayhi salatu wasalaam manaam qofkii ku arkay way ku riyoodaan dadka wanaagsan ahlolaahiga dadka wadada xaqaa ku taagan baa nabiga ku riyooda dadka bidacda iyo waxaas weligood laga arki mayo qof dhahaya nebiga baan ku riyooda dadkii wanaagsanaayo hore laakiin waa u bishaaro iyagaa nebiga manaan bay ku arkaan salliga badan wardiga badan marka fiiri xadiidkan qofkii manaam igu arkay soo jeedna waa igu arki doonaa wey waay waa way arki doonaa walaa yatamaalu shaydaanu shaydaana iskuma kaysoo shabaho bi anig iskuma kay suureeyo wuxuu arkay nebigii un weeyaan alayhi salaatu salaam shaydaan intaw nebiga iska dhigdhiga ma dhigi karo nebi maxamed baa qof been uma sheegi karo can anasin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebi wuxuu man ra'aanii fi lmanaami manaam qofkii igu arkay faqad ra'aanii xaqiiqa ahaan bu ay arkay waa aragti dhab ah wuxuu ku riyooday aniga weeye wey faina shaydaana shaydaanku laa yatakayalu bi iskuma kaysoo takayulo iskuma kaysoo shabaho ayib waxaa la isweydiiyey hal wakti baa laga yaabaa meelo kale fogfog in isku hal wax lagu riyoodo meel kale qof joogaa dhahaya masalan nebigii baan manaam igu yimid mid waddan kale joogana wuxuu dhahayaa nebiga igu yimid isku mar isku habeen isku xilli maxay noo oran dee manaamkan iyo waxaan waa ru'yal basiro halkaan la wadaaca dhigay laabtaayo sida hadda qoraxdu cirka bartankiisa markay marayso hal meel ay uga muuqato nuurkeeduna meelo badan sharqi iyo qarbi adduunkaaso dhan u igsanayo oo kale weeyaan waru'ya almu'minu qofka mu'minkaa ru'yadiisu juz-un waa qayb oo min sittatin wa arbaciina afartan iyo lix juzan min juzan qaybood ka ahaato min annubuwati nebinimadii nebinimadii afartan iyo lix u qayb ruuyadu waa meel ka mida wey afartan iyo lixda maxaa looga jeeda waxyigu intee soo degay labaatan iyo saddex sano dee labaatan iyo saddex sano halkii sanaba laba meelood uqaybi labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex ku dar afartan iyo lix soo maha meeshii intee noqonaysaa lix bilood labaatan iyo saddex sano ya baad waxaad uqaybinaysaa afartan iyo lix meeshiiba waxaa kusoo aadaysaa lix bilood halkii meelaba lix iyo afartan meeshiiba lix bilood ba halkii sanaba laba meelood lix iyo lix baa loo qaybinaya marka ru'yadu meel kamid ay heshay lix bilood baa nebiga manaamka ku socda macnaha wey ru'yadu ku socda lix bilood afartan iyo lixdaas meelood markii loo qaybshay inta waxay socday meel kamid ay heshay macnaa yaal kalena waa jira can ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu anhu canhuma qaala wuxuu samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaqulu xaalu ley baynaa wakti ana anigu naa'imun aan hurdo utiitu waxaa la ila yimid bikadaxi laba nin galaas cana fasharibtu minhu waa ka caday gala caanaha la ii keenay waan cabay xataa ini anugu la ara raya aan ka arko cokanaanshaha iyo webaxa iyo dhereg yakruju isagoo ka baxaya min alfaari cidyahay ta jirkii o dhan webxay oo dherge waxaa moodaa dheregta inay saasi duldareerayso cidyahay kasii baxayso si aan macnaa uga dhergay caanihi waa manaama ogow uma acdaytu fadlii hambadaydii baan siiyey bu yidhi yani cumar hambadaan reebay manaamkii cumar bin khadaab baan u dhiib markaan ka dhergay qaaluu waxay dhaheen famaa awaltagu noo fasi maxaa ku fasida yaa rasuul allah waxaan waa maxay acabtay oo cumarna hambadii siisay qaala wuxuu yidhi alcilm cilmi baan ku fasiray cilmi baan ku fasiray dee waxaa laisku fasiraya waa waxbaa ka dhexeeya canuhu waa faa'iidooyin badan yihiin noocyo badan baa loo isticmaalaa wax dhibaataa ma laha fawaa'id badan yihiin cilmiguna waa nafac badan yihin markaas cilmigaan ku fasira wey sida cumarna dadkii nabiga dhaxlay wey cilmiga ka dhaxlay alayhi salaatu salaam saxaabada cilmiga badnayd wey can abi saciid alkhudriy yaqulu wuxuu leey qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam baynamaa wakti ana anigu naa'imun aan hurdo ra'aytu nnaasa dadkii baan arkay yucraduuna calaya iyagoo la iisoo bandhigay walxaal calayhim dushoodana khumusun qamiiska yihiin dadkii oo qamiisyo qaba minhaa qamiisyada waxaa ka mid ah maa yablugu sudiya naasaha wax gaaray qamiisyo naasaha gaaray waa qamiis aada u gaaban xaggaa ka soo gashatay laabtii halkaana ku joogaan waa wax iska gaabtay wey wa minhaa waxaa ka mid aha qamiisyada dadku qabeen maa yabluqu duuna dalika waxaa wax kasii yar wax gaaray oo xaggaba kasii xiga qoorta kaba sii gaaban ama duuna dalika xoogaa ka hooseeyo in yar ka dheer labadaba waa lagu sheegay ama ka gaaban ama ka dheer wey wa mara calaya waxaa isoo maray cumar bin khadaab waa waa riyaad walxaal caleyhi dushiisa qamiisun yahay qamiiskaasu yajuru uu jiidayo qamiis dhulka xamaaranayo oo dhulka saas ujiitamaya ayuu qabay qamiis dheer dadkiina wax gaagaaban bay qabaan cumar bin khadaab cajab badana qaalu waxay dhaheen maa awaltow tanna maxaa ku fasida ya rasuul allah qaala wuxuu yidhi addiin diintaan ku fasir oo waa maxay qamiis qofkii qaataa jirkiisa o dhan soo shul ku jiro oo asturan maaha adduunka diintuna qofka aakhira asturaysa dhibaatoo dhan bay ka ilaalinaysa cumar hadda fadligiisa wax la koobi kara maa sidaas ay tahay abubakar baa kasii fadli badan cumar marka diin waa asaca baasay cumar ilahay sii fahan baa ilaahay sii xataa marar baa hadallada ku hadlo qur-aanka kusoo degi jira ma dadkan dadkana cilmiyaradu hayso xoogaa yar isku hayo oo qofba sida ufahma laga yaabo ummado dhan in ku dhibaateeyo isagoo waxba fahamsanayn diinta xikmad bay ubaahantay fahan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu yaqulu wuxuu leeyahy qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabig wuxuu yihi idaa iqtaraba zamaanu zamanku hadduu isku dhowaato qiyaamadu soo dhawaato akhir zamanka lam takad sigi mayso takdibu inay been sheegto ru'ya lmu'min qofka muminkaa riyadiisu qofka muminkaa riyadiisu been inay sheegto wixii ku riyada waa dhacaya waa goorma cilmigu markau go culimmadu dhintaano waa marka ilahay tanaas qofka manaamkaas wax lagu tusaya ama markuu zamanku isku dhawaado waxa wey habeenkii maalinta markay isleeg yihiin inta badan xilliga gugaayo saas xadiiskan ka bad waa sax kaamay waa saxana wa ruya lmuuminu qofka muuminkaa ruyadiisu juzun waa qayb oo min sitatin wa arbaciina juzan lix afartan iyo lix juz xaggeed ka ahaatay oo min anubuwati nabinimadii ka ahaatay loo qayb wamaa kaana min anubuwati nubunub nubuwo xaggeed wixii ka ahaadana fa inahu laa yakdibu been sheegi maayo wixii nubuwo ah manaamku waa nubuwadii baa kasoo jeedaay been ma noqonaya can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiy sala allahu alay wasalam qaala nebi wuxuu yihi man taxallama qofkii isdhadhabiya bixulmin dhadhab iyo riyo qofkii macnaha isriyaysiiya riyo usan arag waxbaa la itusay waxbaan ku riyooday taxallama bixulmin riyo qofkii isriyaysiiya sheegta inuu manaam wax lagu tusay taasoo lam yara usan arag kullifa waxaa lagu mashaqeeya an yacqida inuu isku xiro isku gunto bayna shaciiratayni laba xabo heed ah raashin heed la yidhahdo shaciir la yidhahdaa jira shaciir aduu waa qamadi oo kale qamadiga u egta raashinka heedda la yihahdo ethoobiyada dab looga isticmaala waddamadaas kale soomaaliyana hadda waa taallaa laba xaboo heeda xadiidkaa macna caamadu waa waa yaqaanaan qofka weli kitaab dhegeysan miyiga haddaa a kuu sheegayaan laba xaboo masagaa isku xir baa lagu baa ku leeyihi baa la dhahaya ama raashina walan yafcal hadda weligana ma fali karayo laiskuma xiri karayo ilaa isku xiraysidna waa waxaa lagu leeyahay waa cadaabka waa ku jira mustaxiil wixii lagu xiro waa mustaxiil dee cadaab ka bixi maysa weligeed wey sababto aan iskuma xiri kadhid dee beentaasi waxay ugudbaysaa xag rabbi ilahay buu ku beenshay sababtu waa maxay dee si iyadaan wax ku arka waxa wey ilaahay baa waxaa itusay ilaahayna ma utusin waa beenta ilaahay buu been ka sheeganaya waman istamaca qofkii macnaha u dheg raariciya ilaa xadiisi qoomin qola sheekadeed walxaal hum iyagu lahu ninkaa kaarihuun ay dhibsanayaan inu inuu dhegeysto waa dhibsanayaan qolo ayaan ogolayn inuu xan dhegeysto xan dhegeysanayo suba ninkaasna waxaa lagu shubaa fi udniyey labadiisa dhegood al aanuk rasaas la dhalaaliyey rasaas la dhalaaliyey dab lagu dhaqlaaliyey baa dhagaal looga shubaa yoma alqiyama maxaa dhagaha dembigaan ugu dhegeystaa laley dadkaan u dhegeysat raalliga ka ahayn inaad dhegeysat dad islaamka dhib ku haya haddaysan ahayn hadday islaamka dhib ku hayaan inta dhegeysatay islaamka uga digtoo dhahday war kuwaa kuwaasa idiin tashanayo dhibaato inay sameeyaan taa dhib ma leh waman sawara suuratan sawir qofkii sawira cudiba waa la cadaaba wa kullifa waxaa lagu mashaqeeyaa qof sawir buu sawira sawirku hadda waa badan yahay waa la cadaabaya waxaa lagu mashaqeynaya an yanfuqa fiiha inuu ku afuufo walaysa binaafiqin kuna afuufi maayo naf geli baa laleeyahy adiga muuqaalka sambalka waa keentay muuqaalkii adaa keenay dee naftiina ku dar naftiina ku dar naf mayuu helaya maya marka dee cadaab dheer buu kaasna gelaya hadduu gaal ahaana waa in lagu waariyo waxba lama sawiro sawiradu waa noocyo duwa kala duwayn wax noolaha ah geedaha iyo buuraha iyo waxaa iska sawira laakin noolaha xayawaanka waa la diidaya wax daruura iyo dhib oo keentana male visadii iyo basabortkii iyo wax lamida xajkii hadday kaga xanimaan in sawir iyo dee wax samaysan mooyaane samaysanaya saalixa waxyaalahan kale laakin iska sanadka sasaa tahay inaad isawidhida oo waxtirada ka bata guriga iska dhoobatay dadka qaar ka sameeyaan oo derbiyada ku dhegsa lama rabo waxaas malaaigtuna ma soo gasho dee guriga waxaa yaalaan waa ogtihi can abi qataadata waxaa laga wariyey anahu isagu samica nabiya nabi maxamed oo maqlay sala allahu alayhi wasalam yaquulu xaalu nebigu leeyahay arru'ya alxasanatu ru'yada wanaagsani min allahi bay ka ahaatay faidaa ra'aa axadukum midkiin markau arko maa yuxibu wuxuu jecel yahay ku riyood falaa yuxadis bihi yuusan uga sheekayn ilaa man yuxibu qofuu jecel yahay mooyaane riye waxaa aragtay fiican qofaa jeceshaa u sheeg isagaa kuu fasiraya laanna hadduu isagu garto wuu kuu sheegay hadduu garan waayana wuu aamusi waidaa ra'aa markuu arko maa yakrahu wuxuu nacayo qofku riyadii falyatacawad billahi ilaha ka maangalo min shariha sharkeeda ko wa min shari shaydaani shaydaan sharkiisana haka magangalo labo walyadful halaatan saddexna ha calyatuf bidixda xaggeeda walaa yuxadis yowsan uga sheekayn bihaa riyadaas xaddan qofna balaaya an arkay qofna hadhi fa inaha iyadu laa taduru dhibi maysa balaaya hadda arkay lama sheego xagga bidixdaas saddex jeer caliya utufay shaydaanka xaggaas qofka ka waswaasiyada isagaa maara lagu xaqiraya caliya kutufkan awaa candhuufsaa lagu tufay saddex jeer ila dhanka qalbigu ku jiro wadnuhu dhankaanku kasoo maraya shaydaanku qofka xaggaas qalbigaa ka waswaasinaya qalbigu ku jiro waxba dhibi maysa marka mar haddaan la fasin haddii mar riyada la cabiro la fasiro way dhacaysaa shimbir labadii garab bay saaranta haddii la fasiro horey ka fasir mayso waa inaadan qof aan fasirkeeda aqoon aadan u sheegan san wax kale kaaga fasirin can ibni cabaasin radi allahu canhuma can inabiy sala allahu alayh wasalam qaala na wuxuu yihi man ra'aa qofki arka min amiirihi amiirkiisa iyo madaxweynihiisa kiisa madaxda madaxweynaha sare keliya maaha qofka maamulka u haya wey suldaanka iyo kuwa ka hoosey shay an shay oo yakrahu u nacayo wuxuusan rabin qofku hadduu ku arko falyasbir caleyh ha ku sabro ha mucaarad ha ku noqono hala dagaalamin oo balaaye ha noqone wax aadan rabin haddaa ku aragtid ku sabr de waxaa ragtay hadduu wadana de maxaaba taas waa iyo warba may maleba xataa ninka madaxda faasiq ha noqdo balaaye cabay ilaa fisqigaan madaxnimada isaga ka qaadi mayo haddii laga qaado fitanta ka badan oo imaanaysaa ka daran fa inahu shani man faaraqa aljamaacata jamaacada qofkii faaruqa jamaacada islaamka iyo dadka maamulkooda wanaagsan qofkii ka baxa shibran hal taako oo fa maata dhinta ilaa maata maata waa dhinta ilaaba iska badaaba ilaa maata wa fa maata dhinta maata waa dhintaabay ka dhata ilaada waa zaa'id maata waa dhintaa miitatan jaahiliyatan hay-atu dhimasho jaahiliye ah jaahiligiisa u dhiman jireen oo kale qofkaas u dhinta bayca la-aan kahayo maamul aan hoos imaanayno caasi weeyaan isyaan weeyaan taas waa waxa duniyada islaamka la haray fawdada iyo mucaaradka iyo dhibaatada qof kasta wuxuu rabay iyo mansabka iyo jagadu rabay iyo xooluu rabay hadduu waayo dagaal iyo shar iyo mucaaradnimo kicinaya can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebi wuxuu yataqaarabu zamanu zamanku waa isku soo dhow dhowaanaya barakada inta zamanka laga qaado zamanku isku dhowaa sanadii waxaa moodaa bil bishii waxaa moodaa asbuuc asbuucii waxaa moodaa maalin maalintii waxaa moodaa hal saac saacaddii waxaa moodaa xoogaa yaro xambusaay dab saa loogu huriyo kale zamankii waa isku dhawaa wayanqusul camalu camalkuna waa nusqaamaya camalkii iyo cilmigii waa yaraanay wayulqa shuxu bakaylnimaa lasoo tuuray oo dadkii qalbiga macnaha bakaylnimaa degaysa xataa caalimku cilmigiisi ku bakaylo inuu sheego ka bakaylo muftigu su-aashii la weydiiyo inuu ka jawaabo ka bakaylo ninkii sanco yaqaani sancadiis inuu dadka ku caawiyo ka bakaylo ama ummadda baro hanigu xoolihii ku bakaylo faqiirkii iska rafaado iska dhinto abaar iyo macluul iyo dhibaato iyadoo dadka xoola haystaan wa tadhara alfitanu fitantuna ay ka daahirto fitna dhacay wa yaksiru lharju harajkiina waa badanahaya dagaal harj waa maa alharj saxaabadaaba garan waaya qaala waxay ya rasul lah ayuma huwa muxuu yahay harjigu ayuma huwa harjigu muxuu yahay qaala wuxuu yidhi alqatlu alqatlu waa dilka dilka islaynta badan mar kasta waxbaa la dilay un baa la sheegi marka sidaasaa wax u dhacaya culamada qaar baa dheheen zamanku waa isku dhawaanaya waxa weeye meel wakti dheer loo socon jiray baa akhri zamanka wakti gaaban loo soconaya adawaadkan la adeegsanaya imaanaya ka qaarad ka qaarad baa saacado wax loo kala raacaya iyo diyaaraday ama meel warkaada xilli fog gaari lahaa albiriksi ku gaarsiinaysa oo aan haatif iyo telefon la diray ka koona ka koona adduunka labada dacal adduunka ugu dambeeya zamankii waa isku soo dhawaada zamankii dheeraan jiri waxyaraba isku soo noqonay waa cajaa'ib weeyaan wallahu subxana wa tacala alam